xisbiga dimuqraadiga ee soomaalida dowlad deegaanka Itoobiya ayaa maanta guddigiisa fulinta uu ansixiyey ku biiritaanka xisbiga cusub ee Prosperity Party la yiraahdo oo dhowaantan ay isku raaceen inuu bedelo xisbigii talada haye ee dalkaasi EPDRF haddaba waxaa maanta telefishinka dalkaasi ee codka dowlad deegaanka soomaalida ka hadlay madaxa xarunta dhexe ee xisbiga s d p maxamed shaale isaaq waxaana uu xaqiijiyey in uu jiro midoogan
nidaamkiisa horumarinana waxaa sidaad si cad uga ad in horumar isku dhafan laga hirgeliyey goobaha dadka xoola dhaqatada ay degan yihiin wax soo saarka xoolahana kor loo qaado sidoo kale deegaanada dib u dhacayna in mudnaan gaara la siinaya ku cad marka shuruuddii golaha dhexe dhigtay ee ay soo jeediyeenna sidaasay ku waafaqsan tahay qaabdhismeedku way waafaqsan tahay nidaamka federaalku waafaqsan yahay luqadda af soomaaliya way waafaqsan tahay marka guddiga sinta markuu shuruudaha fiiriyey golaha dhexe uu soo jeediyey barnaamijku si qoto dheer u wada hadlay xeerasaadka u eegay wuxuu isla gartay inay muhiim tahay maadaama shuruudihii golaha dhexe ay soo jeediyeen ay danta shacabkeena ay ku jirta inaan kamid noqono xisbiga cusub ee la sameynaya inaan xisbiga kamid noqono go-aanka ugu dambeeya waxaa iskale shirweynaha waxaa loo gudbinaa ka gudfin lahaan waxaan ku ansixinay inay muhiim tahay inay ummadda soomaaliyeed ay miiska fariisata kamid noqdo xisbigan cusub beren waxaa loo gudbin doonaa golaha dhexe xisbiga dimuqraadiga soomaalida kadib waxaan u gudbi doonaa shirweynaha si ay go-aanka ugu dambeynta u qaataan waad mahadsantihi kaasi waxa uu ahaa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga s d p waa ninka la yidhaahdo maxamed shaale isaaq oo ka hadlayo telefishinka ku hadlo codka maamulka soomaalida deegaanka etoobiya haddaba maxay ka dhigan tahay ku-biiritaanka xisbiga soomaalida ee xisbiga weyn ee prosperity party muxuuse kaga duwan yahay xisbiyadii kale ee gaar ahaan xisbigii e p r d f su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu hordhigay xirsi cabdulqaadir maxamed oo horey dalka etoobiya uga soo noqday xildhibaan federaal ah haatanna ku sugan magaalada jigjiga
walaal markaad eegto toddobiiyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey xisbiga e p r d f ay dalkani hogaaminahayeen waxaa kamid ahaa qowmiyadaha axmaarada tigreega oromada iyo iyo soodreerka soomaalidu ma aysan ku jirin xisbiga e p r d f polisigooga iyo iyo shuruucda ay ku dhaqdhaqaaqaan oo waxay ahayd wax dan u ah dadka highlandriska ama beeralayda ah xoolo dhaqatada barnaamijyo ay ugu talagaleen ama boolisiyo wax looga qabanayo iyo meel miiska ay looga taliyo dalka ma aysan fadhiyin soomaalida cafarta iyo qowmiyadaha yaryar marka waxay uga dhigan tahay waxa weeye miiska ay taladu ka go-do ayay fadhiisanayaan xisbigan waxa weeye wuxuu noqonayaa national party oo qowmiyadaha oo dhan ay kawada ka dhex muuqdaan sa aad carabaabtay dee xisbiyo kooban baa ku bohoobay ama qowmiyado kooban xisbigii hore e b r d f haatan haddii ay tagaan oo tusaale ahaan oo kale sidan oo kale ay guddidii markan idhaahno golihii dhexe iyo weliba shirweynihii guud laga ansixiyo oo sidaa lagu meel mariyo oo xisbiga ay ku biiraan ma laga dhex dooran karaa soomaalida amaba hogaankii oo kale hadday doonaan inay kusoo baxaan soomaalidu fursad ma u heli karaan inay ku tartamaan amaba ay dhinacooga qabsadaan xagga hogaanka marka laga heer federaal ha walaal horta waxa meesha lagu tartamayaa waa xisbi maaha mansab siyaasadeed ama kursi dowladeed maaha xisbiguna waxa weeye waxa weeye waxaa lagu qaybsan doonaa kuraasta qowmiyadahan iyo xisbiyadan isku tegay ayaa kuraasta qaybsan doona marka qaybtanada mar waliba meel bay taallaa shaksiyaadka ku biiri doona ama naga geli doona un baanaan garanayn xilkana way ula siman yihiin qowmiyadaha kale ee xisbiya ama xisbiyada kale isku imanhaya marka waa laga yaaba inay guddoomiye helaan xogeeye helaan xarunta dhexe xisbiga inay ka mas-uul noqdaan guddiga fulinta inay xubno naga galaan marka kaalinka iyaga waa uu ka dhex muuqan doonaa baan filaya waayo qoondadii xagga xildhibaanada tirada xildhibaanadii ka tegayay gobolka ku betelayay taayadaba waxba iska bedeli kara ma la filayaa sida wax iska bedelaan xildhiba xildhibaanada iyo iyo tirada jaangooynteeda xisbiyadu uma yaalaan house of federationka ayaa go-aamiya gobol waliba tirada ka tegi doonta xisbiguna dee kolley qorshihiisii buu leeyahay uu la tegi doonaa xisbiga cusub ee national partiga ee ay soomaalida ku biirayso laakiinse jaangooyinta waxaa iskale house of federationka ama golaha wakiilada ee baarlamaanka waan gartay qodobaa jira shuruud ahaa oo xisbigu shaaciyey inuu la tegay amaba u gudbiyey oo ay ka mid yihiin xuquuqda ismaamul ahaan luuqadda af soomaaliga qaab dhismeedka xisbigiidu ahaado sidiisii xisbigu noqdo iyo weliba in shacabku xuquuqdooda helaan qodobo noocaasaa jiro hogaanka xisbigu ay shaaciyeen amaba maamulka xisbigu markii shirka ay galeen kadib ma yihiin qodobadaasi qaar cadkooga u goynaya gobolkii oo federaalkii uga soo jaraya oo cadkooga ku helayaan walaal haddii ay ay sida ay noo sheegeen xisbigu xarunta xisbiga guddoomiyihiisa injineer maxamed shaale mar dhaweed oo tv-ga ka arkayey wuxuu sheegay shuruudo dhowra ay la tegeen in laga wada aqbalay marka shuruudahaasi haddii ay dhab tahay oo sidaa looga aqbalay waxaan filayaa in ay xuquuq badan iyo iyo iyo iyo iyo karaamo badan oo soomaalidu ay lahayd ay meesha ay ka dhex noqon doonto inkastoo ay jiraan dad badan oo aan aragti ahaan qabin xisbiga in lagu biiro iyo misconceptions badan oo oo oo magaalada iyo iyo deegaankuba dhex socda ay dadku leeyihiin dowladda unitaria ayaa loo socdaa taasina jawaabteedu waxa weeye shuruudahan ay la tegeen baa waxaa ka mid ah in qowmiyadda soomaalida deegaanka magaciisa aan la bedeli karin xisbigu uu sidiisa usii jiri doono oo xisbiga structurekii uu lahaa ee heer gobol heer degmo ee heer qabale haddii sidaa ay wixii yihiin ay sidaa u cad yihiin waxtar mooye waxyeelle inayna lahayn bay u ag waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo de waynu garan karnaa markaynu ka hadlayno xisbiga ismaamulka ee soomaalida dabcan wuxuu wax la wadaagayaa xisbiye waaweyn oo hore usii jiray oo dee qoomiyado ka badan iyo weliba xisbiyo kala duwan buu wax la wadaagayaa soomaalida markaynu ka nimaadno qodobadan ay la tegeen iyo muhiimadda u yeelanayso iyada maxay ku keeni kartaa saameyn aan ahayn macnaha dhinaca faa'iidada haddii ay qoomiyadaha wax la qaybsanayaan inay ka helaan iyadana ama ay wax ku waayi karaan amaba ay ku qarsoomi karaan gudahoogii
haddii ay xisbiga talada deegaanka haya ay helaan taageero shacab iyaguna waxay la tegayaan adadkaan iyo kalsooni ay shacabkooda ka wataan ay wax kula qaybtamaan qowmiyadaha ama xisbiga xisbiyada ballaaran ama ka guun weyn xisbiga talada haya deegaanka marka waxay ku xidhnaan doontaa hadba sida ay taageero uga helaan shacabka deegaanka soomaalida
kaasi waxa uu ahaa xirsi cabdiqaadir maxamed oo horey dalka etoobiya uga soo noqday xildhibaan federaali ah isagoo jigjigo jooga ayuu u warramay wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac